golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa xalay kulan albaabada u xiran yihiin ka yeesha arrimaha kacsan ee soomaaliya waa markii labaad sannad gudihii oo kulan albaabada u xiran yihiin golahu ka yeesho arrimaha soomaaliya oo xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay muddo sannad ah golaha ayaa warbixin ka dhageystay ergeyga qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james wan kaas oo dhowaan tegay magaalada new york kulankan ayay diblomaasiyiintu ku qeexeen inuu jawaab u yahay sida ay beesha caalamku xasaasiyad uga qaaday muddo kororsi ay dhowaan sheegeen in xubno kooban oo ka mid a aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya inay iyagu isku sameeyeen una sameeyeen madaxweynaha mudaxileedku ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo wakiilka norway ee golaha ammaanka iyo wakiilka irelan oo iyana ka mida shan iyo tobanka waddan ee golaha ammaanka ayaa xaqiijiyey in golahu xeeriyey in soomaaliya xasiloonideeda ku jirto in dib loogu laabto wadahadalkii doorashada waxaa la sheegay in golow isku raacay in lagu laabto wadahadalkii doorashada iyadoo lagu soconayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar iyo is-afgaradkii baydhabo ee lix iyo tobankii februari mowqifka golaha ammaanka ayaa ka dhigan inay waxba kama jiraan ka soo qaadeen muddo kororsiga uu u dagaalamayo dhaqangelintiisa madaxweyne farmaajo horey waxaa u diiday muddo kororsigan maraykanka midooda yurub ingiriiska iyo waddamada waaweyn ee daneeya arrimaha soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka iyo dadka reer muqdisho ayaa sidoo kale qaadacaan muddo kororsiga maamul goboleedyada ayaa laba ka mida diiday midna uu ka aamusay dhinaca kale madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa booqasho laba maalmooda waxay shalay uga bilaabatay magaalada kinshasa ee caasimadda koonga dr uhuru ayaa shalay tegay koonga dr iyadoo uu habeen hor halkaasi ka soo laabtay madaxweynaha wakhti uu ka idlaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidaan barnaamijyadeenni hore idinkugu sheegnay waxaa jira mashruuc ay gadaal ka taagan tahay dowladda qatar waxay rabtaa in la xalliyo muranka labada waddan si ay shirkadda shidaal ee eni oo ah mid ay wada leeyihiin iyada iyo dowladda talyaanigu ay u sii wadato shaqada ay ka wado aagga ay ku muransan yihiin labada waddan ee kenya iyo soomaaliya sagaalilabaatankii maaj waxaa madaxweynaha koonga dr uu booqday waddanka qatar isagoo la kulmay amiirka dalkaas qatar intii aanay mashruucan u dhiibin madaxweynaha koonga dr felix jasekedi waxay casuuntay wasiirka amniga ee soomaaliya iyo midka arrimaha gudaha ee kenya waxaa socda qorsho weyn oo ay qatar ku xalinaysa xiisadda labada waddan iyadoo ka dhex aragta dana gaar ah soomaaliya ayaa ku jirta xiisad siyaasadeed waxaana heshiis walba oo uu farmaajo galay xilligan uu noqon karaa mid xambaarsan dana gaar ah waxay dhinacyada ka soo horjeeda farmaajo ka digeen in lagu degdego heshiisyo lagu raadinayo aqoonsiga muddo kororsiga ama fursad doorasho labada hogaamiye ee uhuru iyo farmaajo ayaa si weyn loo kala ilaaliyey farmaajo ayaa habeen hore xilli dambe ka soo guurayay magaalada kinshasa si aanay u fashilmin wadahadalka ay garwadeenka ka tahay koonga dr gadaalna ay ka taagan tahay dowladda qatar waxaa adag sida lagu kalsoonaan karo dhexdhexaadinta madaxweynaha koonga dr oo ay doorashadiisa gacan weyn ku lahayd dowladda kenya dhinaca kale tiro madaafiica ayaa maanta ku dhacay qaybo ka mid a degmooyinka boondheere iyo wardhigley ee magaalada muqdisho madfac ku dhacay xaafad ka mid a degmada boondheere ayaa sababay dhimashada laba dumar ah iyo dhaawaca lix kale sidoo kale madfac kale oo ku dhacay agagaarka iskuulka 15 mey ama dhabarka dambe ee villa soomaaliya ayaa la sheegay inuu khasaare shacab dhaliyey duqayntan maanta ka dhacday magaalada muqdisho ayaa imaanaysa iyadoo ciidankii dowladdu ugu tala gashay inay ammaanka ka shaqeeyaan ay ku mashquulsan yihiin loolanka siyaasadeed ee dalka waxay sidoo kale dhacdadani imaanaysaa iyadoo mucaaradka dowladda lagu eedeeyey inay ciidankii dowladda kala furfureen sidoo kalena ay aaga kala duwan oo magaalada ku yaalla degeen iyagoo wata ciidan hubaysan maxay kula taadiga